gudoomiyaha gobolka highland ee maamulka puntland maxamed faarax aadan ayaa dhagax dhigay dhismaha ceelbiyood laga hirgelinayo deegaanka dhabansaar munaasabada dhagaxdhiga ceelbiyoodkan ayaa waxaa gudoomiyaha ku welinayay odayaasha gobolka highland iyo bulshada deegaanka dhabansaar maxamed faarax aadan gudoomiyaha gobolka highland ee maamulka puntland oo dhagax dhigay ceelbiyoodka ayaa ka warbixiyey saaka waxaanu joognaa meel shii horey looga asteeyey magaalada dhabasaar ceelbiyoodka ceelbiyoodkaasaan rabnaa inaan dhagax dhigno oo dhagax dhigeeda u nimi iyada oo ay hawshaas muxuu ahaayey hay-adda n r c wakaalada biyaha ciddii deeqbixiye ah oo salmaan oo isaguna ah muxuu ahaay deeqbixiyayaasha caalamiga ka mid ah annagu ka gobol ahaan waxaanu u nimi inaanu baahida degmo deegaanka kala qorshayno sida ay biyoritiga lambar kow iyo lambar laba u kala yihiin waxaanu u dooranay ceelka magaalada dhabansaar oo ka mida deegaanka qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka dhabansaar ayaa dhankooda soo dhoweeyey ceelbiyoodka la dhagax dhigay aada iyo aad ba umahadsantihiin n r c iyo wakaalada biyaha iyagana aad baan uga mahadcelinaya reer dhabansaar ee nasaaka gacan furan bay kusoo dhoweeyeen inay biyo helaan waayo waxay ahayd meel lagu oomanaa birkad aankee mare waa biyo duurku qaado qol birkadaha qol oo laatan kilomitr jirta laga soo dhaama oo awood iyo xoog iyo intaba geliyey in dhabansaar laga qodo ceel halkan aan taaganahay waa meeshii ceelka biyaha laga helay oo injineeradu biyaha ka heleen saaka marka waxaa laga dhagax dhigayaa ceelkii oo la bilaabi doono ayaamaha soo socda aad baa u mahadsantiin haddaannu nahay odayaasha deegaankan maamulku wuxuu noo keenay ceelbiyood ummadda deegaanku ay aad iyo aad ugu baahnayd guud ahaan maamulka dowladda puntland iyo hay-adaheeda kala duwan gaar ahaan maamulka gobolka gaar ahaan hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin oo barnaamijyadan ka wada shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mahadda koobaad ilaahay baa iska leh dhismaha ceelbiyoodkan laga dhagax dhigay deegaanka dhabansaar ee gobolka highland maamulka puntland ayaa waxaa iska kaashanayo wakaalada biyaha maamul goboleedka puntland iyo hay-adda n r c